gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa kormeer shaqo ku tegay qeybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir oo ay ka socdaan mashaariiyo horumarineed oo lagu dhisayo kaabayaasha wadooyinka laamiga iyo kuwa xaafadaha dhexmara interloga duqa muqdisho ayaa la kulmay injineerka gacanta ku haya dhismaha wadooyinka isagoona markaasi warbixino ka dhageystay injineeradii howlwadeennada gacanta ku haya dhismaha wadooyinkaas waxa uuna gudoomiyaha uu kormeeray wadada dheer ee xiriirisa degmooyinka kaaraan iyo gubadle ilaa iyo markaasi ceelcadda ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uuna markaasi ku booriyey habsamo socodka shaqada markuu soo idlaaday kormeerka waxaa warbaahinta uga warbixiya afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa saaki waxa uu kormeer shaqo ku tegey qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir halkaasoo ay ka socdaan mashaariicyo lagu horumarinayo kaabayaasha isu socodka waddooyinka ay isticmaalaan dadka iyo gaadiidka ee magaalada muqdisho ugu horreyn waxa uu guddoomiyaha kormeeray waddada dheer ee xidhiirisa degmada kaaraan degmada gubadley ilaa iyo sii gasha ceelcadda ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi uu kula kulmay guddoomiyaha degmada iyo qaar ka mida injineerada gacanta ku haya dhismaha waddadaasi gudoomiyaha waxa uu u kuurgalay tayada waddadaasi laamiga la saarayo nuuca uu yahay asigoona sidoo kale kula dardaarmay howlwadeennada shaqada gacanta ku haya inay dardargeliyaan dhammaystirka waddadaasi oo muhiim u ah shacabka labada gobol isu kala gudba sidoo kale guddoomiyaha waxa uu kormeer ku tegey waddada dheer ee ka bilaabata ee gooska towfiiq ee degmada yaakshiid islamarkaana sii gasha miisaanka dhuxusha halkaasi oo dhowaan la dhammaystiray islamarkaana u diyaara in xarajar lagu sameeyo waxa uu la kulmay odayaasha ee degmada iyo guddoomiyaha degmada yaakshiid asigoona ugu mahadceliyey dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen dhismaha waddadaasi waxuuna kula dardaarmay in markaasi lasii horumariyo kaabayaasha isku socodka waddooyinka degmada yaakshiid haddii ahaan lahayd waddooyinka laamiga iyo waddooyinka xaafadaha ee interloga gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu kormeer ku tegey waddada dheer ee via mosco taasoo xidhiirisa degmooyinka xamar jajab iyo degmada waaberi taasoo markaasi hadda loo diyaarinayo in dhismaheeda la bilaabo lana bilaabay dhismaha mashabiyeedyada gudoomiyaha ayaa wuxuu halkaasi kula kulmay labada guddoomiye ee degmooyinka xamar jajab iyo waaberi qaybo ka mid a injineerada dhismaha halkaasi ka wada kuwaasi uu kula dardaarmay in sida ugu dhow loo bilaabo dhismaha waddadaasi laamiga oo muhiim u ah isu socodka bulshada magaalada muqdisho guud ahaan ujeedka kormeerkan ayaa waxa uu ahaa in guddoomiyaha uu u kuurgalo mashaariicaha lagu horumarinayo dhismaha waddooyinka magaalada muqdisho ee ka socda qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir